iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka tobanaad ee muujintii malaa'igta xoogga weyn iyo buugga yar oo haddana waxaan arkay malaa'ig kale oo xoog weyn oo samada ka soo degaysa iyadoo daruur huwan madaxeedana waxaa saarnaa qaansaroobaad wejigeeduna wuxuu u ekaa qorraxda oo kale cagaheeduna waxay u ekaayeen tiirar dab ah oo gacanteedana waxay ku haysatay buug yar oo furan oo cagteedii midig waxay saartay badda teedii bidixdana waxay saartay dhulka oo markaasay ku dhawaaqday cod weyn oo u eg libaax ciyaya oo markay qaylisay ayaa toddobadii onkodba onkodeen oo markii toddobadii onkod onkodeen waxaan ku dhowaa inaan wax qoro markaasaan maqlay cod samada ka leh shaabbad ku xidh waxyaalaha toddobada onkod ay ku onkodeen oo ha qorin markaasaa malaa'igtii aan arkay oo ku taagnayd badda iyo dhulka ayaa gacanteedii midigsamada kor u taagtay oo inaan wakhti mar dambe jirayn ayay ugu dhaaratay kan weligiis iyo weligiisba nool oo abuuray samada iyo waxyaalaha ku dhex jira iyo dhulka iyo waxyaalaha ku dhex jira iyo badda iyo waxyaalaha ku dhex jiraba laakiinse wakhtiga codka malaa'igta toddobaad markay ku dhowdahay inay ka dhawaajiso ayaa waxaa dhammaan doona qarsoodiga ilaah siduu ugu bishaareeyey nebiyadii addoommadiisa ahaa oo haddana waxaan mar kale maqlay codkii aan samada ka maqlay oo igu leh tag oo qaado buugga furan oo ku jira gacanta malaa'igta ku taagan badda iyo dhulka markaasaan malaa'igtii u tegay oo waxaan ku idhi buugga yar isii markaasay igu tidhi qaado oo cun oo wuxuu calooshaada ka dhigi doonaa qadhaar laakiin intuu afkaaga ku jiro wuxuu u macaan doonaa sida malab oo kale markaasaan buuggii yaraa ka qaatay malaa'igta gacanteedii waanan cunay oo intuu afkayga ku jiray wuxuu u macaanaa sida malab oo kale oo markii aan cunay ayaa calooshaydii qadhaar noqotay oo iyana waxay igu tidhi waa inaad mar kale wax ka sii sheegtid dad badan iyo quruumo badan iyo afaf badan iyo boqorro badan